Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuuso-Mareeb ka daafurtay tababar ku saabsan xallinta khilaafaadyada iyo wadahadalka aan xanafta lahayn. Tababarkan oo qayb ka ah mashruuca GGCB isla markaana socon doona muddo shan maalin ah, ayaa waxaa ka qaybgalay qareenno Bahda Garsoorka Galmudug, saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda Galmudug. Cumar Isaaq Nuur, xiriiriyaha mashruuca GGCB, ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan.
tababarka maanta aan u fadhinaa wuxuu ku saabsan yahay tababarkii aan sanadkan oo dhan soo wadnay oo xalinta khilaafaadka iyo mv mvc generative dialogue waxaa ma intiina badan dhowr mar waad ka qayb gasheen marka dadaalkii aan aan sii wadnaa waxaan kaloo ku faraxsannahay dadkii leaderska ka ahaa dadka local solutioniska ka shaqeynaya inay joogaan oo ayagoo weliba wax fadicano ay u qabsoomeen tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in xubnaha loo qabtay ay wax badan ka fahmaan xalinta khilaafyadada iyadoo loo marayo wada hadalka aan xanafta lahayn